muhaajiriin u dhashay waddamada soomaaliya eritreya iyo suuriya oo ku xidhan xabsi ku yaala gobolka aswana ee waddankani masar ayaa sheegay in loo diiday raashinka qaar ka mid ah tahriibiyaasha soomaalida iyo suuriya oo la soo xidhiiray idaacadda v o a ayaa sheegaya in ay la soo dirisay dhibaatooyin cusub oo ay ka mid yihiin jirdil iyo in loo diiday cuntada waa sida ay hadalka u dhigeen muhaajiriintaasi tahriibiyaasha ku xidhan gobolka aswan ee dalkani oo xabsiga la dhigay ayagoo si sharci daro ah ku soo galay dhulka masar ayaa sidoo kale baaq u diray hay-adda u n h c r ta iyo waddamada caalamka ee magangelyada siiya qaxootiga cabdishakuur oo ka mid ah tahriibiyaasha soomaalida ee dhibaatada ka cabanaya oo khadka teleefoonka igula soo xidhiidha ayaa faahfaahin ka bixinaya dhibaatada la soo dirisay iyo welibaacidda ku helisa muhaajiriinta soomaalida magacii aan ku bilaaba waa cabdishakuur waxaan ka mid ahay dhalinyarada soomaaliyeed oo ku xiran masar gobolka aswan la yidhaahdo marka waxaan nahay kow iyo toban wiil iyo gabaraan nahay xitaa waxaana la xiran dad masaakiina oo eritriyaana iyo maaragtay suuriyaan ayaa nala xiran masan oo dhibaatadaasa nala qabo dhibaatadu way ka fara badan tahay laakiin tan cusub oo u horeyso saakay dhalinyarada ayagoo meel iska fadhiyaan qolka maxaabiista ayagoo ku jiraan ayaa iyagan usoo galeen ciidanka markay usoo galeen miday haratiyaan iyo miday qore afkiis filatur ay la dhacaan ay ka dhigeen laba wiiloo soomaalida ka tirsanna waa gacmo duub ay xireen waa ay wateen ilaa haddana meel ay geeyeen ma naqaano saakay ilaa hadda aan raashin afkeyna ma aan gelin ilaa biyo mooyaane ayaga ayaa noo diidana wallahi ma garata waa qof maxbuus oo oo le oo dad oo xiran aan nahay qofku markii ay xoreyd haysato ay dhihi kartaa raashin maxaa lagu diiday qofka dhab lasaan fahmi karnaba ma ahan waa dhib milatariya de waxaan ugu baaqayaa soomaaliya waa la ogyahay labaatan iyo laba sano ay dhibaato ku jirtaa dhalinyaro soomaaliya nahay waxaan dooneynay isbedel wanaagsan iyo horumar ayaan dooneynay ciidamada masar ayaana soo qabteen waxaan u soconay talyaaniga aan soconay naga soo gaaraan ay maaragtay waxa aan dooneyna iyo maaragtay samafada ay noo sameeyaan aan ka rajaheynaa hay-adda qaxootiga waxaan ka dalbaynayaa qaxootiyaana oo aqoonsato ay naqaabisho ay maaragtay xuquuqdeyna iyo bini-aadanka wuxuu lahay ay maaragtay noo soo dhexeyso ayaan ka codsanaynaa laba iyo tobankaas qofood marka laga soo tago muhaajiriinta soomaalida waxaa sidoo kale xabsiga gobolka aswana ee waddanka masaarida ku xidhan tahriibyaal kale oo u dhashay waddamada suuriya iyo eritreya kuwaasoo ayagana ka cabanaya dhibaatooyin la mid ah kuwa soomaalida ay sheegayaan
في السجن ما بيعاملونا معاملة كويسة وطعام ما فيش واحنا هنا حاكمونا محاكمة عسكرية إسماعيل جمعة أو أه تهريبة أولا شي دالك سوريا أو كمد أه دادك سوريان كأهي لحيران لبي طبانك قف أي سومالي دا أه أيا يري أنغو وحن كجرنا حبسي منا جرتو عدسي وناكسن نولا دقانتا منا هيسانو عنتو سيدو كلا وحان لساري محكمة ملتري أنغو آنان قبسان قرينو لبهانتي waxaan caalamka ka codsanaynaa inay noo soo gurmadaan annagoo ah tahriibyaal u dhashay waddamada suuriya soomaaliya iyo eritreya sidoo kale dhowaan ayay ahayd markii ciidamada ilaalada xuduudda masaarida ay xabsiga dhigeen muhaajiriin u dhashay waddamada soomaaliya suudaan suuriya iyo eritreya xilli ay isku dayayeen inay u tallaabaan dhinaca dalkaasi liibiya si ay u gaaraan dalkaasi talyaaniga laakiin warbaahinta masaarida ayaa sheegtay in la sii daayey tahriibyaal u dhashay dalka suudaan kadib markii safaaradda suudaan ee magaaladan qaahira ay u gurmatay muwaadiniinteeda sidoo kale safaaradda soomaaliya ee waddanka masar ayaa horay u sheegtay in tahriibiyaasha soomaalida ahi ay ku gacan seereen in safaaradooda wax u qabato xuseen saxnuuni v o a kaahira